wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa maanta magaalada baydhabo uga furtay tababar ilaa soddon gabdhood oo laga soo kalxulay wariyaasha ka howlgala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay tababarkan oo ku saabsanaa doorka maamulka ee warbaahinta ee haweenka ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta soomaaliya ururka saxafiyiinta gobolka baay iyo marti sharaf kale la taliyaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan koronto iyo cabdishakuur cali axmed oo ah agaasimaha waaxda danabeysan ee warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda tababarkan
waxaan leeyahay ujeedka aan isugu kinkeenno waxaa waay inaad wax faa'iidaan waxaasaa faa'iidaysaanna ay noqdaan inaad noqotaan hadhow gabdho xuquuqdooda u taagan yaqaana sababtay u shaqaynayaan hawshay qabanayaan iyo cidda ay hawshaas ay qabanayaan uga faa'iideynayaan kow in maaragtay naftooda ay uga faa'iideeyaan oo ayagoo gabdho ahaan ah ay noqdaan gabdho isku xiran tababarkan waa iftiimin waxaan rajeynaynaa sida uga faa'iidaysteen gobolladii kale inay maanta koonfur galbeed uga faa'iidaan waana aqoonsi wadaaris waxaan rabnaa wax badan oo gabdhaha ku jira inay soo bandhigaan caqabadaha haystaan fursadaha ay haystaan iyo sidii lagu xoojin karo waxaan rajeynaynaa in tababaro badan ay xigi doonaan agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed aadan cabdulaahi isaaq ayaa sheegay inay muhiim tahay in gabdhaha la baro doorka maamul ee warbaahinta balaamay laarayihiin gabar walbarati waa bulsho walbaratiyo nasiib yaan waaldataan intiisan halangeeka dad qubare lukuyaab qaarkiin yoon dhalana weriyaal haayan oo fildhigan eedanka saayan ingeeka nasiiban waaldateenoo seminaarada iyo casharsan sii haayan taasna mayba tusaas ahaa waa sida lanka baahanye in qof walhabaradi lansii dhammaystira aqoontiis waa qaarkiin wayba lukuyaabe jaamacaddan ku baxeen qaarkiin wayba lukuyaabe hadda horan sii socdaan wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdifataax cali yuusuf oo dahafuray tababarka ayaa kula dardaarmay gabdhaha ka qaybgalaya tababarka inay ka faa'iidaystaan waxaa la barayo isagoo sheegay inay muhiim tahay in tababarkan loo furo gabdhaha wariyaasha ah ee magaalada baydhabo
maywaa ciidan ka faraxsagnaa geedka ini tababar la furo suxufiyiinta oo gabdho koonfur galbeed khaasatan degmada baydhabo iyo ka shaqeeyaan waa tababar oo eed eed muhiiman eh ku cusub deegaanadan ineelunqooda gabdho shireediyo oo yacnii qof kale oo la jarna si toosa yoon quseeya tababarka maybaa horumaran etaa deegaanadan koonfur galbeed tababarada noocan ah ayaa kaalin weyn ka qaadanaya in gabdhaha saxufiyiinta ah ay door ku yeeshaan xanaanka maamul ee warbaahinta gudaha dalka oo haatan aanay door muuqda ku lahayn haweenka